إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضوع runtii gebagabada ah ayaynu insha allahu tacaala caawa wax ka tilmaami doonaa nimankaas la yidhaahdo alqur'aaniyuun amba munkiru lqur'aan nimankaasi qur'aanka ku abtirsaday laakiin qur-aanka beeniyey haddii ilaahay ka dhiga ayaynu wax ka tilmaami doonaa mowduuc runtii si uun khulaasow ah maadaama tahay kelmaddii u dambeysay ugu horeyn muqadamo kooban baan ka horreysiin doonaa muqadimadaasi waxa weeyaan aayaad qur'aana aayaadka qur'aanka ah macnayaal kooban oo ku saabsan waxyaabaha ay aaminsan yihiin qur'aaniyiintu ayay si ballaadhan oo mug leh een uga warramayaan marka waxaan rabaa aayadda qur-aanka inaan akhriyo si koobanna aanu macneeyo marka qofka doonaya inuu wax ka ogaado mowduucan nimankaa la yidhahdo qur'aaniyiinta iyo xaalkoodu siduu yahay iyo afkaartooda iyo shubahaadkooda iyo mabaadi'dooda aayaadkan qur-aankaan akhriyi doonaa mar kasta inuu xasuusnaado oo ay sal u noqdaan ayuun baan uga jeedaa haddii ilaahay ka dhigo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllaahi warasuulihi wاlkitaabi aladii nazla calىa rasuulihi wاlkitaabi aladii anzala min qabl dadka muuminiinta ah ow waxaa rumaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo kitaabkii uu ku soo dejiyey rasuulkiisa iyo kitaabkii amba kutubtii waa ismu jinsiye kutubtii ka horreysay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey iimaankaas madluubkaahee la rabaa iimaan mufasala iyo iimaan mujmala labadaba wuu yahay waxaa meesha la isfalgeliyey oo la israaciyey ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kitaabkiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kitaabka rumayntiisa iskuma haysanno nimankaasi qur'aaniyiinta ah walow aynu isku haysanno marka hoos loogu dhaadhaco sidee baa loo rumaynaya sidaas oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala rumayntiisa mujmalan iskuma haysanno laakiin haddana sidaasoo kale haddii hoos loogu dhaadhaco sida ilaahay subxaana wa tacaala loo rumaynayo iyo rumaynta ilaahay waxaa ka dhalanaya khilaaf weyn baa inoo dhexeeya laakiin meesha khilaafkeenna ugu weyn uu ku jiraa waxaa weeyaan aaminuu billaahi wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumayntiisu waa maxay salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu si kale haddii loo idhaahdo xuquuqu lmustafaa sala allahu calayhi wasalam nebiyullaahi moxamed xuquuqdiisu waxyaabaha waajibka inagaga inagaga aadani waa maxay waa la yaqaanaa madhabu ahlisunna waljamaaca waxay ka aaminsan yihiin ay kow ka tahay risaaladiisa in la rumeeyo in lagu cibaadaysto oo lagu tacabudo in la raaco in la aamino in la raaco waxaan ahayn oo lagu badbaadayaa ma jirto laakiin aslan wa faslan masaa'ilkaa dambe waa isku khilaafsannahay oo qur'aaniyiintu waxay aaminsan yihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa aynu ka raacaynaa inuu yahay nin farriin inoo soo qaaday xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ka keenay oo ina soo gaadhsiiyey dabeetna bartaa ka baxay wax kaloo inagu leeyahay ma jirto waxaynu u aaminaynaa inuu farriintii ilaahay soo qaaday oo qur-aanka ah oo aan caddayn lahayn oo aan tafsiir lahayn oo axkaam siyaada aan lahayn oo wax kale aanay ku jirin keliya inuu ilaahay kitaabkii ka soo qaaday oo ina soo gaadhsiiyey marka lasoo ururiya waa intaa kitaabka qur-aanka ah oo keliya ayaa diiniino ah mar kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu llaaha wa atiicuu arasuula wa uli lamri minkum dadka muuminiinta ahu ilaahay ateeca waa waajib yeela ka dambeeya wa atiicuu rasuula rasuulkana ateeca yeela oo ka dambeeya imaa ra'san wa imaa tabacan daacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam labay tahay qur-aanka waxyaabihii ku jiray ee qur-aanka ku caddaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu la yimaado ku raaca haddii axkaami ay timaaddo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa bashar nebi ah oo rasuul ah oo xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala laga soo diray oo axkaam loo soo dhiibay waxyaabaha sunnadu ay idin amartay ee waajibaadkaana yeela intaa lagagama sii hadhna waxaa la yidhi wa ulil amri minkum kuwa madaxdaydiin ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala adeecaya ee rasuulkiisa adeecayana adeeca labada jeero hore waa atiicu llaaha wa atiicu rasuula laba daaco ayaa la soo celiyey laakiin marka dambe waxaa la yidhi wa uli lamri minkum wa atiicuu uli lamri minkum lama odhan ee waxaa la yidhi rasuulka ilaahay adeeca istiqlaalan rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeeca istiqlaalan wa tabacan ulilamrigana waxaa adeecdaan tabacan bis yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala si madax bannaan in loo adeeco rasuulka calayhi salaatu wasalaam si madax bannaan in loo adeeco iyo isagoo qur-aanka ka soo qaadanayaba ee ulilamriga iyo dadka madaxda ah ee mas-uuliyiinta ah in la adeeco iyadoo lagu adeecay tabacan bes iyagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam raacaya oo ilaahay subxana wa tacala raacaya ilahay wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allaahi waalrasuul haddaa wax isku maandhaaftaan ilaahayo rasuulkiisa u celiya nimanka qur'aaniyiinta ah aayaadka ugu adag ay ka jawaabi kari waayeen aayaddan baa ka mid a haddii waxay yidhaaheen qur-aankaasu keliya shareeca inoo ah sunnaha ma waafaqsanin sunnaha ma ma ogolin in sunna ay jirto oo xadiisu jiro ma aaminsanin qaarkood waxay ka soo reebaan sunnaha wixii waafaqa qur-aanka sunno aan qur-aanka waafaqinina ma jiro waa haa iyo maya ilaahay qofuu meel kaga wada keenay waa qofuu ilahay fadeexadaynayo haddii ay yidhaahdaan masalan war shayga asalkaahi waa qur-aanka ilaahay wuxuu dhi haddaa iskhilaaftaana ismaandhaaftaan waxa isku maandhaaftaan waxaa u celisaan ilaahay waxaa u celisaan rasuulkiisa ilaahay baa loo celinayaa waa la yaqaanaa oo waa maxay waa qur-aankiisa rasuulka u celiya macnaheedu waa maxay ayadda qur-aanka ayay la hadlaysa miinakaynala hadlaysaa ma qarni khaasa bay la hadlaysaa oo gaara ma asxaabtii oo keliya waxa la leeyahay qur-aanka iyo rasuulka oo nool la hadlo oo rasuulka haddii uu dhintay maxaynu yeelaynaa ayadda ma la camal tirayaa mise lama camal tirayo haddii ayadda la camal tiraayo sababta loo camal tirayo waa laga rabaa mana hayaan kuwoodii waaweynaa baa ku dawakhay inama yar wax baa ku dawakina haddii la yidhaha lama camal tiraayana rasuulka sidee baa loogu noqonayaa meel loo wadaa ma jirto innanku waxaynu aaminsannahay waxa loo wadayaa waxaa loo noqonayaa kitaabka qur-aanka ah iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankaa laga eegayaa masalada la isku khilaafo waa laga helay ku dhan xadiiskaa laga eegayaa waa laga helay ku dhan labadaa laga waayey ma jirto shay kasta oo xukum shareeco ah ay laba isku qabsadaan wuxuu doonaba ha ahaadee kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ku dhan tahay ilahay wuxuu leeyahay in kuntum tu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhir aayadda saddexaad ilahay wuxuu leeyahy man yutic arasuula faqad ataaca allah waman tawallaa famaa arsalnaaka calayhim xafiida ninka ee rasuulka ateecaa ilaahay buu ateecay ee ka jeestaana famaa arsalnaaka calayhim xafiida inaad qasabto aad ijbaarto laguma soo dirin adiga waxaa lagaa rabaa oo keliya in calayka ila albalaaq inaad gaadhsiiso keliya lagaa rabaaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu yidhi aayadda qur-aanka waxay tilmaamaysaa rasuulka adeecitaankiisu inay ka mid tahay ilaahay in la adeeco diiddada rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa la diidaana waxay ka mid tahay ilaahay oo la diiday waman tawallaa ayay ka dhigan tahay waman tawallaa famaa arsalnaaka calayhim xafiida aayadda afraad ilaahay wuxuu leeyahay wma aataakum الrasuulu fakhuduuh wma nahaakum canhu faاntahuu wاtaquu اllah ina allaha shadiid اlciqaab rasuulku wuxuu idinla yimi qaata wixii uu idinka reebayna ka hadha lama kala reebreebin lama kala reebreebina waa si iطlaaqa wax kasta oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu la yimi hala kala saarsaara sida moxamed camaara wadaadka dawakhay ee uu ku dawakhay uu yihi sunnada waxaa loo qaybinaya sunna tashriiciya iyo sunna hayr tashriiciya rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadiisu sunne oo loo rasuulka calayhi salaatu wasalaam loogu soo dhiibay inay noqoto sunna tashriiciya sunne jidayn ah iyo sunne aan jidayn ahayn sunnada jidayntaa waa waajib in la qaataa buu yidhi midda kale jidaynta aan ahayn ikhtiyaar baynu u leenay meel allaaliya meeluu ka keenay lama hayo aayaadkaa qur-aankaana meel allaaliya meeluu ka maray lama hayo ibliis baa meel ka raariday ilaahay wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu idin leeyimi qaata wuxuu idinka reebayna ka taga ilaahayna ka cabsada ilaahay waa shadiid ulciqaab ilahay waxaa kaloo uu leeyahay waanzala allaahu calayka alkitaaba waalxikma wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu اllaahi calayka cadiima rasuulka alayh salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi ilaahay wuxuu kugu soo dejiyey kitaabka waxaa kaloo uu kugu soo dejiyey xikmadda xikmadda waa maxay ma suugaanbaa ma aftahanya ma caqli mujaradaba waa maxay waxaa lagu soo dejiyey waa shadrigii labaad amba qaybtii labaad ee shareecada oo sunnaha ah waa xadiiska rasuulka calayh salaatu wasalaam culimmadu waxay u badan yihiin oo ay leeyihiin haddaad qur-aanka ku aragto xikmad inta badan oo ku ladhan kitaabka amba qur-aanka ku ladhan waxaa loo jeedaa waa xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa diintu waxay ka kooban tahay alkitaabu waasunna ninbaa waxaa laga hayey laba kasta isa saarayo laba tegowgo isma saarin weligey wax kastaba ka wada hadla oo ka murmoo isku khilaafa waan ka fikiray laakiin weligey ismaan o dhan hargeysa maanta waxaa lagaga murmayaa xadiisku waa diin iyo diin maaha khuraafaad ba idinka wada hadli timo weyn baa isqabsan doontaan xabaalo galeen baa murmi doontaan balaayayo baas kalaa meelo kale ka soo bixi doona calmaaniyiin laakiin weligey ismaan o dhan maanta waxaa lagu sheekaysanaya maqaaxiyaha yaalla xadiisku diin maaha inaga daayo aayad qur-aan un baan ogolay weligey ismaan o dhan qur-aanku laakiin wuu sii sheegay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu sii sheegay si cad rasuulku wuxu uhi laa alfayanna axadakum muttaki'an calaa arikati yaatiihi اlamru min amri mima nahaytu canhu aw amartu bihi fayaquulu maa nadri ma wajadnaahu fii kitaabi illaahi falna'ti bih wuxuu leeyahay falanaa bihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi yaanan helin oo yaanan arkin nin iska dangiiga oo iska raaxaysanaya amba gadacgadac u jiifa oo adduun baan dan ka lahayn cilmiya aqoontoona aan lahayn oo amar amarkayga ka midii u yimi amba nahyi ka mida manhiyaadkayga u yimi oo dabeeto odhanaya waxyaabahan qur-aanka xadiiska inaga daayo oo qur-aanun inoo keena waagaa mutasawar may ahayn xilligaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sidaa u warramayo maskaxda imaanka laguma hayn qof muslima aan idhaahdo istakfirullah qof muslim sheeganaya lianno qur-aaniyiintu waa kufaar waa gaalo marka lala munaadaroonaya lala hadlayo lagulama lagulama hadlo calaa asaas xiwaar bayna muslimiin mamnuuc wey laba qof oo muslima oo masale isku haya asaaskeeda lagulama hadlo waxaa lagula hadlaa calaa asaas bayna muslimi wa kaafir qof muslima iyo qof kaafira ayaa loo wada hadlaa qof ashahaadanaya oo isu haysta inuu muslim yahay oo le rasuulka calayhi salaatu wasalaam warkiisu diin maaha iga daa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidan buu usii sheegay walaalayaal nolosha aynu ku noolnahay maanta waxaa ka buuxda afkaar baa ka buuxda afkaar mutalaatima ishirdinaysa iska hor imanaysa soo cusboonaanaysa mid cusub oo dhalatay iyo afkaar hore oo baali ah oo boqolaal sano qaarkoodna kumannaan sano ay jireen laakiin loo soo gelinaayo libaas cusub dhar cusub lebis cusub markaasaa dadka qaarkood way ku dagsoomayaano waxay u qaadanayaan fikir cusub oo hadda u baahan in la dhilo in la fahmo in loo jawaabo axaadiista in loo raadiyo waxaa ka mid ah waxa weeyaan fikirka qur'aaniyiinta waa fikir qadiim jadiid waa fikir hore oo ilamaa iyo risaalaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray ciddii diidanayd ilamaa iyo maantoo qur'aaniyiintu ay joogaan ay dib u soo laba kacleeyeen qur'aaniyiintu waa kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo labaatankii maanta hargeysa maxaa keenay maxay u iman waayeen waagii isticmaarka maxay u iman waayeen waagii dowladihii qamciga ahaa ama shuuciga ahaa maxay u iman waayeen xilligii qaxoontiga maxaa laynagu keeni waaye hadda maxaa keenay maanta inay yimaadaan afkaar odhanaysa qur-aanka inaga daaya oo kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo labaatankii caalamka islaamka ku dhalatay oo laga wada hadlay oo la isku galay oo lagu kala food qaaday dagaalka waa lagu kala adkaaday bannaan baa la kala maray maanta maxaa inoo keenay ma isweydiiseen waxaa inoo keenay wax kalaa babbinaya wax kale ayaa babbinaya walaalayaal qadiyadda qur'aaniyiinta amba sunna diidka sunna ninka sunnaha diidaa waa nin qur'aanka diiday ee dadka sunnaha diidan ee isu haysta inay ogol yihiin qur'aanka oo keliya oo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam diidan waxay aaminsan yihiin sunnadu inay tahay sharcigii ilaahay subxaanahu wa tacaala sharci aan ahayn oo la keenay qaarkood waxay gaadhsiiyeen haddii qofku uu aamino sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu diin yahay inuu qofkaasi mushrik yahay inuu qofkaasi yahay mushrikun billaah ilaahay subxaanahu wa tacaala qofu shariik yeelay ilaahay wuxuu ina faray qur-aanka inuu raacno oo keliya ninka yidhaahda waxaa la raacaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkaasi ilaahay buu cid ku ladhay halkaasaa la gaadhsiiyey qaarkood qaarkood taa way ka yara sokeeyaan waxyaaba fara badan baa ka dhashay waxaa ka dhashay shareecada mustaaqiyadeedii shaki in la geliyo waxaa ka dhashay waxyaabihii musallamaadka ahaa waxyaabihii lama taabtaanka ee muqadasaadka ee shareecadu ay lahayd in laga doodo maxaa ka dambeeya laga doodi lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma macsuum baa mise macsuum maaha salaadda sidee baa loo tukanayaa ma shan salaadood baa waajiba mise waa afar mise waa toddoba mise waa laba mise waxaa gacanta ku haya ninka xaakimkaa qur-aaniyiinta qaarkood baa waxay qabaan salaadda waxaa jaangoynaya hadba xaakimka jooga hadduu idhaahdo war salaadda bay naga daayo mid qula tukada waa dhag waa la tukanaya xabadda hadduu idhaha maya ee shan ka dhiga shan baa laga dhigaya waa salaaddii waa cimaaduddiin maxaa ka dambeeya waxyaabihii musallamaadka ahaa ee shareecada ee lama taabtaanka ahaa ayaa waxaa la soo gelinaya daa'iratu alkhilaaf daa'iratu niqaash daa'iratu alakhdi waalrad meel laga wada hadlo iyo meel la iska diido waxaa ka dhashay inxilaal khuluqiya iyo inxilaal fikriya fawdo fikriyaa dhalatay waxaa dhashay inxilaal khuluqiya waxaan u jeednaa waxyaabaha ka sheekeeya had iyo jeer waynu sheegi doonaaye shubuhaadka ka dhasha caqliga ee idhahdo caqliga xorriyaddii caqliga ha loo doodo oo ee caqligu hayna kala saaro oo inaga daaya shareecada oo ee caqliga maaragtay ee ka sheekeeya caqliga caqliga ee muctasilada ka soo bilaabantay calmaaniyiinta lehe caqlaaniyiinta lehe xadaasiyiinta lehe dahriyiinta leh waxyaabahaasi aakhirka waxay ku dambeeyaan ilxaad qaraamidadii ilxaad bay ku dambeysay ilxaadka waxaa uga horreeyey inxilaal khuluqiya yacni akhlaaq ahaan in loo burburo qofku waxan baa xaaraanaba yacni inuu odhan waayo beentu waa iska xalaal ee sekadu waajib maaha aada ee sekada qofku muxuu baa ladha xoolo bixiye intuu xaaladda yaro qiimeeyo wixii ka go'a ayuunbuu bixinaya salaadda weyne kaa sheegaynaa waa xadhka ka fur qofku shareecadii islaamka sharaa'icdii islaamka ee qofka xidhaysay ee dafraysay ee amraysay ee nahinaysay ayaa qofku xadhkaheedabuu ka googoosanaya dabeete qofkaasi wuxuu ku dambaynaya qof shahwaaniya inxilaal khuluqiya baa qofkii ku dhacaya fikirkiisu mudarib buu noqonaya tanaaqud baa ka dhacaya meeshii waxbuu aaminayaa berita wuxuu odhanaya war walaa xusaa ma ahayn shay buu caqiidaynayaa caqiidadii buu ka noqonayaa qaarkood waxay ku dembeeyeen shaki shaki bay ku dembeeyeenoo wax alle waxay caabudayaan iyo si ay wax u caabudayaan ma yaqaanaan li'annu intay noolaayeen salaadda oo keliata waxay la soo mareen sideed marxaladood mar muslimiinta la tukan jireen mar waxay tukan jireen toddoba mar waxay tukan jireen haddana shan bay ku soo celiyeen haddana saddex haddana labo haddana marna wuu joojiyaa marna wuu wadaa dabeete markii dambe wuu fadhiistay war horta maxaad caabudaysaa ilah baa ku lehe haddana oo yaad caabudaysaa oo saad wax u caabudaysaa waxaa ku dhacay shaki iyo idiraab meeluu u socdo iyo meeluu ka socdo way garan waayeen qaarkood waxay garan waayeen haddii la dhinto maxaa la yeelayaa haddaad dhimato xaggaad qabanaysaa qaarkood waxay isweydiiyeen xagga ka soo bilaabantay horta yacni waxay u tageen ninkii odayga ahaayee iliya abulmaadi la odhan jiray gabay buu leeyahay amba maqtuucaad buu leeyahay lastu adri lastu adri la yidhaahdo waa taqaan af carbeedkee wuxuu leeyahay ji'tu laa aclamu min ayna walaakinii ataytu walaqad absartu qudaamii طariiqan famashiitu wasaabqى saa'iran in shiئtu haada aw abaytu kayfa ji'tu kayfa absartu ariiqii lastu adri wuxuu leeyahy ninkan waa nin kristaana laakiin waa nin kristaanahoo tanoo kale ay ku dhacday oo mulxida ilxaad buu u dembeeyey caqligaana sababay caqliguu xooga saaray sharaa'icdii xataa kiristaanku iskana wuxuu leeyahay war waxyaabahani waa quyuuda inaga daaya aynu caqligeenna ka shaqaysiino caqliga halku ku wadiya caqliga waynu sheegi doonaa wadiifadiisu waxay tahay wuxuu leeyahay adduunka waan imi laakiin ma aqaano xaggaan ka imi laakiin waan imi jid hortaydaasa baan arkay waan iska waan raacay jidkaasaan marayaa oo waan haynayaa shi'tu haada aw abaytu amba jidkaas aan doono amba aan diido sidaan ku yimi jidkan sidee baan u arkay lastu adri ma aqaan wuxuu leeyahay ajadiidun am qadiimun ana fii haada alwujuud hal ana xurun طaliiq am am asiirun fii quyuud hal ana qaa'idun nafsii fii xayaatii am maquud atamannaa annanii adrii walaakin lastu adri wuxuu leeyahay jidkani miyuu cusub wujuudkani jiritaankani ma wax cusubba meeshanaynu joognay adduunkani miyay cusub tahay mise waa qadiim adduunkaynu joogno ma xor baynu nahay mise addoommaynu nahay horta qofku naftiisa ma isagaa wada mise naftiisa waa la wadaa ma la kaxaynaya ma dabadaa lagaga jiraa meel baa loo wadaa mise qofku naftiisa isaga ayaa wada waxaan rajaynayaa inaan garto laakiin lastu adri ma aqaano ninka maxaa u hadhay ninka waxa la idhi waa nin mufakira oo cabqariya oo kaatiba oo baarica oo weliba shaacira had iyo jeer dadka shucarada ahi dadka kale way ka maskax badan yihin baa la yidhahda amba way ka aragti dheer yihiin laakiin ninkii intuu waday uu akhriyey oo jaamacada uu ka baxay oo afkaar aaminay ya oo la raacay ayaa wuxuu ku soo gebagabeeyey lastu adri ma aqaanba adduunku waa maxay ma aqaan shay kasta wuu wadaya makamba makamba wuxuu ku soo gebagabaynayaa lastu adri lastu adri ma aqaan ma aqaan qaar fara badan oo qur'aaniyiinta ka midii waxay ku dembeeyeen lastu adri innamada maanta murmaya ee dhallinyarta ah ee facebooka soo akhriyey ee qur'aaniyiinta isla qur'aaniyiin baa tihin xataa qur'aaniyiin maaha leanna qur'aaniyiinta maba fahansanaba waxay yihiin waxyaabahay ka doodayaan maba fahansanaba hadday ku sii socdaan waynu wada ogaan doonaa markhaatigaanba waynu furi doontaan amba waa diidi doontaane caryaanay ku dambaynin lastu adri lastu adri leanna qofka ibni aadamkahay nolosha wuxuu ka wuxuu ka duulaa qawaacid qawaaciddaasi qofka hagaysa shareecada islaamka qawaacid bay ku dhisan tahay usuul bay leedahay kuliyaad bay leedahay qawaadic bay leedahay marjiciyad bay leedahay wax loogu laabtay leedahay marjiciyaddu hadday kaa khalkhasho haydhhaydh uu kaa galo shaygaad xaaraanta u taqaanay maanta xalaal buu noqonayaa shaygaad qadciga u taqaanayna wuxuu noqonaya waxaan qadci ahayn oo khilaaf ku jiro oo muran geli kara shay kasta waxaad gelinaysaa calaamtu su'aal iyo shaki baad gelinaysaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ilahay wuxuu ku yidhi waanzalnaa ilayka addikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun aayadda qur-aanka ad ugu fiirsada saddex shay baa ku jira waxaa ku jira waxa ilaahay subxaanahu watacaala soo dejiyey waxaa ku jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam muhimaddiisii waxaa ku jira ibni aadamka waxyaabaha laga rabo ilahay wuxuu leeyahay waxaanu kuu soo dejinnay waxaa la yidhahda addikru waa qur-aanka waanzalnaa ilayka adikra qur-aan baanu kugu soo dejinnay xagga ilaahay buu ka yimi waa halkii sheekh bashiire kitaabowna kala xukun kitaabku waa kaasama hadlaya cali bn abialib abaas cabdillahi bn cabbaas baa ugu horreeyey dadku sheekh bashiir uma yaqaanaane oo fujaan buu yidhi inta odayaal niman wadaadaahoo baqanaya oo la dagaalami waayey ninkii mustacmarkaah ee ingiriiska ahaa war ninka aynu iska celinno so meye sheekh waanu wardiyeynaa ninka la yidhaahdo gaalka waxa weeyaan markaynu qur-aanka u akrino waa waa ninkaa odayga waan ka adkaanaynaa fujaan buu soo qaado halkaa soo dhiga wuxuu ihi fujaanka qur-aan ku akhriya ku jibiya miyaa la arkay fujaan soddonka lagu dhameeyo jabay la heli maayo moogti dabeetana waxay dhahan dee saa tahay wuxuu dhaanigay dhegeysta qur-aan buu akhriyey budna wuu qaaday alaalaxiinkuu ka sameeyey markaasuu waxay u baahan tahay qur-aan iyo iyo ficil israacsan cabdullahi bn cabbaas baa ka horreeyey oo khawaarijta markii uu ka maaragtay uu la doodaayey sidan oo kale waxa naga daa xisaabahan kale iyo e qur-aanka ayna kala saaraya dabeetu hi musaxaf ii keena cali bn abi talibna waa lagu sheegaa musxaf ii keena musxafkii baa loo keenay markaasuu hi yaa musxaf intiqi yaa musxaf waxkum baynana waar musxafoo hadaloo na kala xukun inaan sheekh miyaad waalatay cabdillahi bn cabbaas miyaad waalantay surdamiima waaliya kitabkaena kala saare haddaad diiddeen asxaabtii iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam axkaamtiisii iyo caddayntiisii rasuulka waxaa lagu yihi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaas maa nuzila ilayhim dadka inaad u caddayso waxa lagu soo dejiyey xagga ilaahay waxa ka yimi iyo kitaabka qur-aanka muraadkiisa iyo maqsuudkiisa iyo axkaamtiisa qur-aanku axkaamtiisu inta badan waa mujmal dabeetana waxaa caddeeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ficilkiisii iyo camalkiisii iyo qowlkiisii iyo taqriirkiisii baa caddaynaya rasuulka waxaa la yidhi litubayna linnaasi maa nuzila ilayhim dadka lama odhan caqligaa leedihiin ha iska dhex fadhiya meesha waslad meesha ku jirtaa iska ahaado walacallahum yatafakkaruun baa la yidhi dadkuna waa inay fikiraan madaxa waa inay ka shaqaysiiyaan nolosha ay ku nool yihiin iyo xaaladahooda iyo waayahooda waa inay la socdaan waa inay wax gartaan qur'aanka qof aan caqli lahayni oo caqligiisa aan ka shaqaysiinin ma fahmo sunnaha nebiguna calayh isalaatu wasalaam waa saasoo kale marka maxaa yaalla waa addikru waalbayaanu waalcaqlu qur-aankii iyo rasuulka calayh salaatu muhimmaddiisiiyo ah qur-aanka inuu caddeeyo oo waxii rasuulka calayh salaatu wasalaam agga xagga alle ka yimi uu dadka ugu caddeeyo hawadiisa maahee iyo dadku inay fikiraan oo caqli ay yeeshaan nin qabiya oo nacasa oo naannaaba oo waxba aan garanahayn oo bila caqli aan lahayn oo maangaabi de qur-aankaadu fahmi maayo meel laku gaadhsiin mayo waxna kaaga sheegi maayo qofku caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo garaadkiisa oo xad leh oo saqaf leh ayaa qur-aanka lala soo doonanaya walaalayaal si kooban oo taariikha haddii aan u dul cararo silsiladda sunna diidka rasuulka calayh isalaatu wasalaam sunnadiisa in la diido xadiisku diin maaha in la yidhaahdo maanta may dhalan mararka qaarna waxa dhaha maraaxil bay soo martay mararka qaarna maraaxil lama yidhahdee waxaa la yidhaahdaa heerar bay waxay soo martay yacnii aan ku idhaahdo qolaa la timi qoladii waa indisaartay ama meesha way ka baxday qolo kalea ka qaadatay isla iyadii oo cid kale ay xambaarsan tahay oo ay si kale u xambaarsan tahay taa dambaanay u badan tahay bimacnaa shubhadu iyo garaadka lagu cabirayo iyo nooca loo soo darxinaya waa kii uun laakiin wuxun baa kala duwanaanaysa had iyo jeer cidda wixii keenaysa cidda waxa soo darxinaysa iyo cidda sheegaysa iyo cibaarada ay ku taswiiqinayaan ay ku suuqgeynayaan baa kala duwanaanaysa intaynaan hore u sii socon laba qodob ayaa had iyo jeer asal u ah in sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam la diido laba qodob bay ku taagan yihiin qodob koobaad waxa weeyaan waa caqliga in la yidhaahdo caqliga shayga adduunka guudkiisa yaalla waxa u xoog badan waa caqliga adduunka guudkiisa waxa yaalla waxa u xoog badan caqliga oo sunnada markaad qur-aanka akhrinayso caqligaa loo geynaya caqligu hadduu ogolaado waynu qaadanayna hadduu diidana waynu iska deenayna xadiis haddii uu yimaado sidaasoo kale xukun hadduu yimaado sidaasoo kale qadiyadda caqliga in la weyneeyo oo meel weyn amba meel fog la gaadhsiiyo caqliguna shareecadu saw qabta haddii si kooban loo idhaahdo waxa weeye caqligu waa aalad waa qalab qofku isticmaalayo aaladdu ma iyadaa shaqaysa mise waa laga shaqaysiiyaa miye waa laga shaqaysiiyaa aaladdaasi waxay qabataa ma wax kooban baa mise wax kasta way qabanaysaa aalad kasta waxay qabanaysaa wixii loogu talagalay caqligu wuxuu leeyahay inuu sababta isweydiiyo shay marka loo sheego inuu ka fikiro sababtiisa tusaalaan ku siinaya tusaale anigu ma keenine moxamed raatib annaabulusi sheekha la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay caqligu sabab sababta tusaalaheedu waxa weeyaan haddii qofku guri uu ku jiro oo guriga markuu ka sii baxay leedhka uu sii bakhtiiyo dushana uu ka sii qufulo dabeeta uu baxo uu haddana soo laabto albaabkii dusha uu ka furo oo leedhkii oo baxaya uu arko maxaad odhanaysaa war leedhkii yaa shiday baalkii meeshu waa tani waa qufulan tahay gurigiiyaa kaaga dambeeyey maxaad ku garata maxaad ku ogaatay waa isweydiisaa waxani way dhaceen maxay ku dhaceen waxani waa kan maxay ku yimaadeen caqligu ibni aadamku waa taas muhimaddiisa iyo shaqadiisu caqligu waxba ma keeno sharci ma keeno waxyi ma keeno waxyi ma baal cararo caqliga waxa loo keenay ilaahay subxaana watacala dadka ugu abuuray inay ku badbaadaan laakiin waxa dhacda dadku caqliga inay ku halaagsamaan wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi asaciir haddaanu wax maqlayno ambaanu wax garanayno caqli aanu leenahay saciiro maanaan gallayn saciiro maxaa geeye waa caqli la'aan oo miye waalwaalaayeen may may waalwaalayna waxbay kala gerayn laakiin caqligiiba waxay u isticmaaleen wixii ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay waxaan ahayn caqligu wuxuu ka mid yahay nicmooyinka ilaahay subxaana wa tacala ibni aadamka uu siiyo ee ay tahay ibni aadamku inay ka mahadnaqaan jidkiisa ay raacsiiyaan waa nicmo ay tahay inay ka mahadnaqaan oo ay tahay jidkiisa inay raacsiiyaan soo macnaa fahmi maysid waxa waxaan ahayn hadday u isticmaalaan wuxuu ku noqonayaa caqligii nicmada ahaa wuxuu ku noqonayaa niqma musiibu ku noqonaya way ku cadaa mudanayaan haddaanu wax kala garanaynoon caqli aanu leenahay caqli hanuunsan baa loo jeedaa oo jidkiisii haya haddaanu garanay aanu leenahay saciiro maanaan galeen saciiro waxay ku galeen caqligoodiibaa waxay u isticmaaleen wixii loogu tala galay waxaan ahayn ifham qodobka labaad uu ku taagan yahay waxa weeyaan waa inay dacniyaan oo la duro oo wax laga sheego oo la caayo xamalatu shariica amba naqalatu shariica ka soo qaada asxabta rasul ridwaan ullahi calayhim rasuulka calayh isalaatu wasalaam asxaabtiisa in la yidhaahdo hebel beenaalu ahaa hebel kale nacas buu ahaa hebel anas ibnu maalik wuxun buu soo wariyaa axaadiista ku saabsan jinsiga ya cilaaqada ragga haweenka udhaxaysa ayuu soo wariyaa in la yidhaahdo abu hurayra in la yidhaahdo waxaanuu xadiisa u warinaya qaar buu samaysta been buu sheegaya aburaya ninkii la odhan jiray kitaab weyn buu ka qoray waa aragteen bimacnaa marka hore waa in la ataago oo la abbaaro cidda shareecada xambaarsan ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaggiisa inooga soo qaaday iyaga waa wax laga sheego ninka shay culus sida haddii isaga la garaaco oo uu dhaco wuxuu siday ma taagnaanayaan isna uula dhacaya waxay xambaarsanaayeen risaaladda marka iyaga la wareemo ee la dilo waxay xambaarsanaayeenna wuu la dhacaya oo shareecadii ah risaalada way burburaysaa shaki baa gelayaa madmadow baa gelaya su-aal bay gelaysaa wax kasta waa la isweydiinayaa meel loo raaco shareecadii iyo meel laga bilaabo iyo meel lagu dhammeeyo lama garanayo markaa shayga labaad ee meesha yaalla waxa weye oo dhammaan ay ka siman yihiin dhammaan waxay ka siman yihiin asxaabta rasuulka ridwaanullaahi calayhim in la dhaleeceeyo in la caayo khawaarij ka soo bilow muctasilada ka soo bilow muctasilada fikirkoodu waa fikir caqli ah waxaanu ku dhammaadaa amba yahuudi amba kristaan yani wuxuu ka soo bilaabmaa oo ku dhammaadaa lubayd ibn lacsam oo yahuudi ah amba abu yunus sansawey ninkii la odhan jiray oo kristaana nimanka sheekhoodii maaragtay culimmadoodii waaweyneed qaar fara badan oo ka mid ihi muslimiin may ahaan jirin gaalay ahaayeen ninka ibraahim ibnu yasaar anadaam oo kale oo mucjise ahaa xagga maskaxdiisu la yaab badan uu lahaa asalkiisu wuxuu ku jiri jiray baraahimada mushrikiintii hindida ahayd ayuu ka mid ahaan jiray dabeetna wuu soo muslimay mukhallafaadkii waxyaabihii ku hadhay caqligiisa iyo garashadiisa ee diintii ay qabtay maaratay hindidu ee ka sii maaratay mushrikiinta ahaa ayuu la soo galay muslimiinta tiibuu diin ka dhigay waxyaabihii ay qabeen waxaa ka mid a in asxaabta rasuulka ridwaan ullaahi calayhi wasalaamu ay naqdiyaan oo ay caayaan axaadiista rasuulka calayh isalaatu wasalaam inay diidaan xadiis baa kolle wakhtigii baa waxaan soo qorqortay waxaan u malaynayaa wakhtigu siduu hayaa isma isma kay lehee nadaam wuxuu leeyahay cumar radia allaahu tacaala canhu cumar ibnu khadaab maalintii xudaybiya uu shakiyey qisada waa haysaano waa kii rasuulka alayh salaatu wasalaam kelimaad ku celiya rasuulku waa kii u caddeeyey abubakr waa kii u caddeeyey wuxuu leeyahy maalinta rasuulka calayh salaatu wasalaam risaalada buu ka shakiyey cumar cumar ibnu khadaab wuxuu leeyahay khaayin buu ahaa cali ibnu abi aalib wasiyo loogu dhiibay dardaaran oo rasuulku calayh salaatu wasalaam u dhiibay oo uu leeyahay haddii aan dhinto cali ibnu abi aalib baa iga dambeeya hadda cali ibnu abi aalibna waabu dafiray oo wax dardaarani meesha ma jirin buu yihi wuxuu leeyahy nidaam cumar radia allahu tacaala canhu warqadda isaga hayo loo dhiibay intuu khiyaamayo halkan iska dhigay ayaa baycadii wuxuu la galay abubakr radia allahu tacaala canhu sidaasoo kale wuxuu ku ku tilmaamay cabdillahi bn mascuud inuu yahay beenaale wasil ibnu cataa isaguna sidaasoo kale wuxuu yidhi low shahidat cindii caaisha wa caliy wa طalxa calىa baaqati baqlin lam axkum bishahaadatihim haddii wax la isku qabsado baaqatu baqlin shay yaroo khudaara xaggiisa dambe haddii la isku qabsado oo laba nin ay isku qabsadaan oo mid soo kaxaysta caaisha iyo cali iyo dalxa udhaa kuwan baa markhaatiya markhaatigooda maan aqbaleen markhaatigooda maan aqbaleen markhaatiga aan la aqbalin waakee waa qofka faasiqa ee faajirka ah marka iska daa wax ka weyn iyo diin iyo shareeco laga qaato iyo risaalo iyo khilaafo loo dhiibe markhaatiga shayga ugu yar ee taafiha ah hadday igala hadli lahaayeen oo ay markhaati ka noqon lahaayeen maha inay ii keeni lahaayeen qof sheeganaya inay dhahaan waa runtiio isaga iyaa iska leh cali iyo dalxa iyo maxaanku idhaahdaa iyo caaisha radia allahu tacaala canhum ajmaciin markhaatigooda maan qaateen bimacnaa intaan horta wax kale la gaadhin horta naqalat alxadiid naqalat ashariica waa in beerka lagu dhuftaa markay kuwaasi ku daayaan waaa waxaad bannaan isugu soo baxaysaan adiga iyo iyo shareecadii cid idinma dhaxayso adiga shaksigaa iyo rasuulka calayh isalaatu wasalaam adiga iyo qur-aankii bannaan baa iska helaysaan cid allaaliya cid idin dhexaysaa ma jirto leanno ciddii idin dhexayn lahayd ee rasuulka calayh isalaatu wasalaam aragtay ee la dhaqantay ee qur-aanku xilligoodii soo degey ee sabab nusuulka yaqaanay wuxuu ku soo degey ee rasuulku calayh isalaatu wasalaam waxbaray ardadiisa aha oo gacantiisa ay ka cabbeen marka meesha laga saaro maxaa soo baxaya khalaas nimankaanidha muctasiladu way diideen sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan waxyaabaha ku saabsan waxyaabaha khilaafsan muctaqadaadkooda tusaale ahaan camr ibni cubayd almuctasili xadiiskii macruufka ahaayee ina axadakum yujmacu fii baطni ummihi arbaciina yowman uma yakuunu calaqatan midla dalik xadiiskii macruufka ahaayee afartan afartanka ahaa qofka noloshiisa afartan cisho ayuusan ahaadaa calooshooyada baa lagu kulmiya dabta malag baa u yimaada naftuu ku afuufaa shaqiyo siciidkuu yahay arsaaqadiisu waxay tahay xadiiska dheeree noocaasa wuxuu leeyahay xadiiskaasaa loo sheegay wuxuu yidhi low samictu alacmashi yaquulu hada lakadabtu walow samictuhu min zayd bni wahbin lamaa sadaqtu walow samictu ibn mascuuda yaquuluhu lamaa qabiltu walow samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu hada laradadtu walow samictu اllaha yaquulu hada laqultu laysa calىa hada akhadta miihaaqana xadiiska haddaan ka maqli lahaa xadiisku sanad buu leeyahay acmash baa warinaya zayd ibni wahab buu ka warinayaa cabdillahi bn mascuud buu ka warinaya rasuulka calayh isalaatu wasalam wuxuu leeyahay inta soo warisay xadiiska haddaan acmash ka maqli lahaa waxaan odhan lahaa waa beentaa haddaan ka maqli lahaa zayd ibni wahab waxaan odhan lahaa run maad sheegin haddii cabdilaahi bn mascuud aan ka maqli lahaa waa cabdillahi dha rasuulkan xadiiskan ka maqlay maan aqbaleen maxaa hadhay rasuulkii baa hadhay rasuulka haddaan ka maqli lahaa maxaan samayn lahaa waan ka diidi lahaa buuhi walow samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaquulu haada laradadtuhu waan ku celin lahaa waxba kama jiraan baan ku rasuulka ilaahay maxaa hadhay marka ilaahay baa hadhay wuxuu yidhi walow samictu اllaha yaquulu haada laqultu laysa calىa haada akhadta miihaaqana mar hadduu ilaahay idhaahdo xadiiskaasi waa runoo rasuulkaa idinku yidho waa sidaa waxaan ku odhan laha ilaahayow ballankaad naga qaadaya kan u iskhilaafsan yihi bimacnaa waad isdiidan tahay ilaahayow subxana allahi alcaiim markay socoto sunnada rasuulka calayh isalaatu wasalaam in la diidaa markay socoto socoto wax xilli iyo quullo ceedhin baa looga dhaadhaca horta taasoo kalea meesha ka imanaysa ninkani muxuu intaa u diiday waxaaba la isku haystay maya asxaabta cuduul maaha maya waa cuduul maya waa la soo wariyey gadaal baa axaadiista laga warriyey meel dhexaa lagu wareegeysanayey ninkani wuxuu taagan yahay iska daa saxaabiga iska daa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iska daa ilaahay haddii uu ii sheego waa khalad baan ku odhan laha waxaad sheegaysaa wax kalena maahee shubhatulcaqli ayaa meesha taalaa shubhada caqliga qofku caqligiisa inuu adeegsado oo caqligiisu la weynaado ayaa meesha taala taa mid ka daran buu sheegay waxaa lagu yihi tabat yada abi lahabin wa tabba ayaa qur-aan ku jirta wuxuuhi waa la khalday sidaa ugumay jirin tabat yada abi lahabin wa tabba oo taqaanaan oo ciyaalku ay qaybsan yihiin wuxuu yidhi sidaa ay u qoran tahay waa si qaldan hadda ninku nin sheekha buu sheeganayaa oo wadaada oo caalima oo atbaac buu leeyahay niman muctasila la yidhaahdo bilmunaasaba nimanka muctasilada ahi nimanka la yidhaha caqlaaniyiinta oo dhan qolo kastoo caqlaaniyiina oo caqligaasun ku jira amba mulxidiin ha ahaadaan amba qur'aaniyiin ha ahaadaan amba xadaasiyiin ha ahaadaan dhammaan qoliyaha caqliga ka sheekeeya dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin nimanka la yidhaahdo muctasila niman xaq uga dhowey ma jiraan xaqay u dhowaayeen waa kan haddii ay diidanaayeen xadiiskaoo keliya oo qur-aanka ay ogolaayeen qur-aankii wuxuu leeyahay waasil ibnu camr ibnu cubayd wuxuu leeyahay tabbat yada abi lahabin wa tabba qur-aanka sidaa uguma jirto haddaa sideebay ugu jirto wuxuu yidhi si kale ugu taallaayo waxay u taallaa tabbat yada man camila bimili maa camila abulahab abulahab gacmihiisii baa halaagsamay amba abulahab baa halaagsamay aayadda qur-aanka macnaheedu waa sidaa wuxuu ihi saas maaha ee waxa weeyaan waxa halaagsamay gacmaha amba qofka sameeya wixii abulahab uu sameeyey leanna wuxuu diidan yahay dee maaragtay qadarka iyo ee qofku janno iyo naar ilaahay subxaana wa tacala inuu usii qoray iyo xisaabahaasuu diidan yahay nin baa wuxuu ku yidhi okay salaadda markaan tukanayo ma tabbat yadaa abiilahabin wa tabba baan ku tukadaa mise tabbat yadaa man camila bimili maa camila bihi abulahab baan ku tukadaa waa sax mogti waa su-aal dhow lama cadhoodo dadka haddaad la doodayso oo waxyaabahan oo kale uu idhahdo wariga wajigaa gubaya ma qur-aankii lama idhaahdo ninkani meel dhow kasoo baa wuxuu ihi waayo salaaddadan tukanayo maxaan akhriyaa dabeetna u sacdhaysiiyo wuxuu bal waxaa noola imanaysa waa intu buuqaybu tawiilu ka carray meesha waa dambu haddana ka dabata wuxuu su-aal sheekh weli way ku taagantay markaan faatixada akhriyo ee tabbad aan akhriyo tabbad aan akhriya waan kaa doonayaa buu ku yidhi khaatiyaan meel allaaliya meeluu ka galo ayuu waayey waxaan u jeednaa sunnahana waa diideen sidaas oo kale qur-aankana si dimniya bay u diideen ninka sunnaha diidaa qur-aanka ma ogolaanayo sadiq aw laa tusadiq ninka sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam diidaa qur-aanka ma ogola leanna qur-aanka ayaa qofka wuxuu farayaa inuu sunnaha ogolaado hore u soco nimanka khawaarijta la yidhaahdo khawaarijtu sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam badankiisa way diidan yihiin waxaanay ka dhalatay dee khawaarijtu asxaabta rasuulka ridwaanullahi calayhim badankiisa badankooda way gaalaysiiyeen taariikh dheer bay leeyihin sunna diida dee waxay ka soo bilaabmaysaa ninkii la odhan jiray maaragtay ninkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee la murmay muxuu ku yidhi haadihi qismatu maa uriida biha wajhu اllah kii ugu horreeyey aabbahood rasuulka intuu soo hor istaagay salawaatu ullahi calayhi wasalaamu rasuulka oo qaybinaya maxaanku dhaha haniimadii intuu soo hor istaagay baa wuxuu ku yidhi dilkhuwaysira rasuulkii ilaah qaybtaa aad qaybisay waa qalad ilan ficilka rasuulka calayh salaatu wasalaam waa maxay waa waxyi sow maaha sow sunnadii rasuulka maa calayh salaatu wasalaam dadkiibuu soo fadhiisiiyey haniimadii baa la qaybiyey qismadii rasuulka calayh isalaatu wasalaam uu qaybinayey kan intaa qaado adigu intaa qaado wuxuu yidhi arrinkaasi waa khalad bal waa yaa saxan haddaba rasuulka calayh isalaatu wasalaam hadduu khaldan yahay kumaa saxan rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi faman yacdil idaa lam yacdil illaahu warasuuluh haddii ilaahay rasuulkiisa cadaalad ay samayn waayeen yaa cadaalad samaynaya riwayadka qaar waxay tilmaam inuu ku yidhi yaa rasuula allaahi icdil fa innaka lam tacdil rasuulka ilah cadaalad same cadaalad maad samaynay yani rasuulka wuxuu ku tuhmayaa jawr halkaasi ka soo bilaamatay khawaarijtu sal waxay ku leeyihiin ninkaa rasuulka calayh salaatu wasalaam la hortaagan rasuulka ilahay khaayan baa tahay amba jaa'ir baa tahay amba qaybtaad qaybinaysaa waxay ku dhisan tahay eex iyo soo kala dhoweysi rasuulka maxaan ku nimanka khawaarijta fikirkooda diidmada ay diideen xadiista rasuulka calayh salaatu wasalaam ninkaa kadib waxay ku dhisan tahay asxaabtu waqcatu ljamal iyo waqcatu sifiin wixii ka dembeeyey way gaaloobeen in yar mooyaane toddobo sideed waxaan ahayn diinta waa ka baxeen okay nin gaaloobay diin ma weydiinaysa adigu nin diinta ka baxay oo ridoobo maaragtay bannaanka u baxay diin weydiin maysa sidaas aawadeed waxa waxay celiyeen axaadiista rasuulka salawaatu ullahi calayh wasalaam amba ugu yaraan waqcatu ljamal iyo waqcatu sifiin axaadiista wixii ka horreeyey ay maqleen qaarkood way qaateen qaarkoodna way sii kala saareen laakiin intaa wixii ka dambeysay saxaabi ka mid a asxaabtii rasuulka kuwii xagga mucaayo raacsanaa iyo kuwii xagga cali raacsanaa dhammaantood meesha way ka saareen taariikhda sunadiidku wuxuu marayaa khawaarijta wuxuu marayaa rawaafidda rawaafiddu waa sharu dawaa'if rawaafiddu waa nimanka shiicada sheegta waxa weeyaan waa beenaalayaal ahlu ahwaa ah ilaahay kooxu abuuray oo ka been badani ma jirto waa kooxaha muslimiinta ku abtirsadee sheegta waa kooxda ugu xun ee ugu dullisan ee ugu beenta badan leh weligood caynkaasay ahaayeen kitaabta ahlu sunnahana waa ku taallay waaqicooduna markhaatiga waa furi jiray maanta oo keliya ata baashaasi may soo bixin maanta markii sacuudiga islaayeen nimankii odayaasha ahaa malaa meelaha qaar lama taataabtee markay shiicadii amba rawaafidii iyo eeraantii iyo sacuudiga ay islaayeen uun may soo bixin foolxumaanta shiicadu ee foolxumaanta shiicadu ilaa maalintay soo baxeen ama rawaafidu magacaasaa saxee rawaafidu ilaa maalintay soo baxeen beenaalayaal bay ahaayeen oo fusaaq bay ahaayeen oo fujaar bay ahaayeen oo kufaar bay ahaayeen maanta oo keliya ta qaadqaadkeeda iyo sheegsheegooda iyo meel kasta ka sheegeedu howl kalaa ku lamaan xisaab kalaa ku lamaan odaygu hadday nimanka islaayeen berigii horeba weynu ogeyne muxuu inoo waalayaa warso midin aan fahmin waxay aaminsan yihiin nimankaasi irtada annaasu bacda annabiyi sala allahu calayhi wasalama ilaa alaaatun qaarkood waxay sheegaan rawaafidda toddoba asxaabtii rasuulku dhammaantood way gaaloobeen toddoba mooyaane qaar waxay dhahaan saddex qaar waxay dhahaan toddobiyo toban kuwa ugu badan labaatan bay gaadhsiiyaan asxaabta dhan ee aad taqaane kuwa dhintay iyo kuwa nool waagaas dhammaantood way gaaloobeen diintana way ka baxeen nin ku hadhi ma jiro ayay rawaafiddu aaminsantay dhammaan kuwa ugu sii daran waayo waa abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo xafsa afartaasaa ugu sii daran waa intii rasuulka calayh isalaatu wasalaam ugu dhoweyd intii rasuulka ugu dhoweyd cusmaana raaci intii rasuulka ugu dhoweyd ayaa ugu gaalsanba iyagu aaminsan yihiin iska daa wax kale hadda dhowaan waxaa la sameeyey maaragtay munaasabad ay rawaafidda qaarkood dhigaan ay u dhigaan maalintii caaisha ay dhimatay gaalad weyn baa dhimatay xilliga kan eeraan waxaa ka jirta mazaar iyo meel la booqdo oo abulu'lu'at almajuusi uu leeyahay waxaa la siyaaranayaa abulu'lu'at almajuusi aslanbana waxyaabaha la siyaarto khuraafaadka ku badan moogtahay oo waxbaa la hagaajinaya waxbaa laisku dubaridayaa qaarkood wax ku xabaalan lama yaqaano qaarkood dameeraha ku xabaalan meelaha qaar lagu madago-ay waxaa la xaqiijiyey inay dameer ku aasan yihiin oo laba ninoo waxoogaa busaaradsada intay wax isku aadaadiyeen inay dameer meesha ku aaseen dabeetana dadka ay ku soo jabeen shaydaankana dhex fadhiistay shaydaan dhakhtaraa ku fadhiisanaya meesha moogta nim waxuu le calooshaasuunbaa lay galay oo madaxaasay xanuunaya meesha waxaa ku jira dameer baa ku jira laakiin shaydaan jin ah oo gaal ah oo dhakhtaraa meesha jooga soone waxaad cuntaa geedka hebel la yidhahdo geedka hebel la yidhahdo waa dhab hadda geedkaa hebel iyo geedkaa hebelna waa dawo qofkii labadii geed buu cunayaa birrix buu noqonaya yaa ka dhaadhicinaya meeshaasi in la siyaartaa waa xaaraan ninkaas yaa ka dhaadhicinaya xoolo badan baa meeshaa lagu ururiya waxun baa la isla waafaqsan yahay meeshu inay tahay meel meel laga shaqaysto waxoogaa xoolaahay dadka ay ka soo galaan qadiyadda muhiimka waxa weeyaan iyada laguma sii daalo nimanka la yidhaahdo rawaafiddu asxaabta intay dacniyeen oo ay gaalaysiiyeen sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay xambaarsanaayeenna daaqadda inay ka saareen way fara badan yihiin casriga hadda aynu nool lahay acdaa'u sunna aad bay u fara badan yihiin waxaa ka mid a nimanka mustashriqiinta la odhan jiray ee gaalada ahaa nin baa la yidhi hebelow hebel wuu ku caayey ninay col ahaayeen markaasuu hi muxuu caayaa col baanu hayne ninka mustashriqa ahi waa nin gaala oo kiristaana oo muslimiinta ku dhex jira isagoo gaala oo xataa isaguba gaalnimadiisa aan maaragtay aan qarsanahayn shareecada islaamka u baranaya xadiiska u baranaya wuxuu u baranayaa muslimiinta diintooda inuu ka fasahaadiyo xilli baa muslimiinta soo martay laga dhaadhiciyo waxaa la yidhaahdo qadiyadda cilmiga shayga cilmiga tajriibiga la yidhaahdo shayga gacanta la saaro uun hala rumaysto marka in la yidhaahdo qofka cilmigiisi markii la baadhay waxaan cilmiyan sax maaha waxaan cilmiyan waa sax markaa dadkii muslimiintaa qaabkay baashi u wadeen oo loo wadwaday oo gaaladu ay wadeen waxa timi ninka gaalka ah ee shareecada islaamka barta dad gaalo ah oo kufaara oo kiristaana ayaa diinta islaamka waxay ka dhigaan jaamacadaha gaalada xadiiskii buu dhigayaa tahaaradii buu dhigayaa axkaamtii kaleu dhigayaa buyuucii buu dhigayaa jihaadkii buu dhigayaa fanigii xadiiskii buu dhigayaa mustalixii buu dhigayaa waa gaal kaafira diinta qaarkeen wuu uga aqoon badan yahay nimankaa mustashriqiintaa dee meel fara badan bay mareen asxaabtii rasuulka way caayeen culimadiina saasoo kale way caayeen laakiin aynu soo daadegnayay nimanka la caqlaaniyiinta amba caqli maalka nimanka la yidhaahdo amba muctasiladii oo dab u soo noqotay dadka qaar ba waxay aaminsan yihin muctasiladii inay inay dabargo'day muctasiladii may dabargo'ine maantuu calankoodu ugu xoog badan yahay cid kastaad aragto iyagoo leh qadiyadda caqliga miisaankiisa ha la siiyo oo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo iyo iyo caqliga ha layska horgeeyo oo ha la iswaafajiyo hadday iswaafaqi waayaan sunna aynu iska dayno caqliga aynu qaadanno daru tacaarud alcaqli wannaqli ibnu taymiya raximah llahu tacala muxuu ka qoray wuxuu ka qoray macdalada lafteeda wuxuu ka qoray xilligaasay taagnayd mashkiladda odhanaysa caqliga xoogga ha la saaro shayga caqligu ogolaadana waa sax si shayga caqligu uu diidaana waa qalad walow qur-aanku haba sugee rag fara badan oo muslimiina oo ragga qaarkood dee maaragtay muslimnimadooda aan cidina gaalaysiin laakiin ay ka xumaatay oo caqliga ku talax tegey ayaa oo caqlaaniyiin ah caqlaaniyiin amba afraakhu lmuctasila dhashii muctasilada sarka qaar ay idhaahdaan ah ayaa waxay soo gaadhsiiyeen yacni ninka le axmed amiin wuxuu leeyahy saddex kitaab fajru اlislaam waxa uu leeyahay duxa alislaam wuxuu leeyahay duhru اlislaam saddex kitaabo ee waa waagii islaamka iyo barqadii islaamka iyo duhurkii islaamka saddexda kitaab marka la isu geeyo mawduucooda wuxuu ku soo ururayaa uun in caqliga la qadiso oo caqliga laga saraysiiyo nusuusta shareecada nusuusta shareecada in la hooseysiiyo caqligu uu xaakim noqdo ee uu xukumo shareecada nusuusteedii xadiiska iyo naska in la soo qaado caqliga in loo eego caqliga haddii uu qaatana sax haddii caqliga uu qaadan waayana daaqadda in laga tuuro waxaa kamid sheekha imkaynu sheegaynay moxamed camaara alislaamu qadaaya alcasri kitaab la yidhahda ayuu leeyahay kitaabkaa uu ku raftay kitaabkaa uu ku raftay caqliguu ku dawakhay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxbuu ka sheegay hal waxaan idin akhriyaya markaa hadaladiisa mid ka mida wuxuu leeyahy naxnu mutaalabuna xataa nakuuna mutabiciina lirasuuli sala allahu calayh wasalam biiltisaami sunnatihi tashriiciya ay tafsiir alqur'aan liannaha diin أما سنته غير التشريعية ومنها تصرفاته تصرفاته في السياسة والحرب والسلم والمال والاجتماع والقضاء ومثلها وما شابهها فإن اقتداءنا به يتحقق بالتزامنا بالمعيار الذي حكم تصرفه صلى الله عليه وسلم عليهي وحالي نقرب سيرون قرنو قار راعسا رسولك عليه الصلاة والسلام إن سنه النبي عليه الصلاة والسلام نستنو فهنو وحنو فهمنا sunnaha nabiga waynu qaybinaynaa sunna tashriiciya sunna tashriiciya macnaheedu waxa weeyaan waa marka rasuulku uu qur-aanka macnaynayo haddii rasuulku aayad qur-aan inoo fasiro waa sunna tashriiciya laakiin haddii ay timaaddo sunna khayr tashriiciya daabitkeeda iyo qaacidadeedu waxa weeyaan waa waxyaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka sameeyey siyaasadda dagaalada nabadgelyada maalka arrimaha bulshada waxyaabaha noocaasiya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaabuhu ka sameeyey waxyaabaha waxa xukuma waayaha iyo wakhtiga waxa xukumaya xaaladda qofka markaa ku hareeraysan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waagaasi waxyaabihii ku hareeraysnaa dagaalku dagaalamayo iyo heshiiska uu gelayaa shareeco maaha wuxuunbaa xukumaya xaaladdiisu caynkay ahayd haddii xaaladdiisii oo kale ay soo noqoto waxaa waajiba sidii rasuulka calayhi salaatu wasalam u sameyo o kale in la sameeyo laakiin dee maanta waynu kala gedisannahay soo ma kun iyo afar boqol iyo siyaado sano ka hor xaaladda dhaqaale siday ahayd way kala duwan tahay xaaladda dagaalku way kala duwan tahay arrimaha bulshada way kala duwan tahay siyaasaddu way kala duwan tahay siyaasadda raggeeda iskale yani wuxuu aakhir xaaga waxay ku soo ururaysaa faslu اdiini can اlxayaa laa faslu diini can siyaasa ma aha ee waa faslu diini can اlxayaa nolosha in laga saaro diinta diintuna laga dhigo waxyaabaha tacabudiga ah ee qofkuu keligii iska leeyahaye uu iskaga cibaadaysanayey ilaahay u dhexeeye masaajidka gudihiisa iyo gurigiisa dhexdiisa iyo axwaal shakhsiya laakiin markay noqoto dadka maamulkooda iyo cilaaqaadka dawliga ah iyo dagaalada iyo heshiisyada iyo arrimaha bulshada arrimaha rag baa u nool mufakiriin baa jirta siyaasiyiin baa jirta culamaa uliqtisaad baa jira culamo dhaqaalaa jirta rag waxaa jirta maaragtay culuumta maxaanku idhahda dhaqaalaha soo bartay culuma culumta dagaalka iyo maaratay militariga soo bartay kuwaasaa jaangoynaya xaaraan iyo xalaaltoona kuma tacalluqdo caynkaasu aaminsiin waa nadariye khatiir jiddan khatiira jiddan yacni waa nadariyo halis badan oo ku soo ururaysa nadariyaddii cilmaaniyadda waxaa ka mida dadka sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam diiday nimanka la alxadaasiyuun amba alcasraaniyuun nimanka xadaasiyiintu gaar baan ula baxay can qasdin macnaheedu waxa weeyaan waa xadaasiyiintu waa xilli xilliyada ka mida toddobaatanaadkii lixdanaadkii ayaa caalamulcarabi bay ka soo baxeen waa niman suugaanyahannaah amba qoraa niman qoraa ah amba suugaanyahana ah waxay aamineen waxay leeyihiin warniyow gabaygii iyo hal abuurkii iyo suugaantii quyuud fara badan baa lagu xidhay kaafiyad iyo miisaan iyo xaraf laga gabyaayo iyo maaragtay xisaabaha kani gabaygii wuu xidhxidhayaa markaa gabayga waa in qawaacidda la jebiyo ninku wuu iska hadlayaa waxbuu iska qoraya mase odhanaya waa gabay waxbuu iska leeleeyahay cantarabaqasha oo aan macno lahayn oo isagu macno uu kaliya soo oranaya waa gabay iyo idinku yidhahdaan gabay waa inuu miisaan yeesho waa inuu miim ku socdo waa inuu kan kan ahaado facuulan facuulan waxaan waxba kuma jiraan bay leeyihin marka waa niman xadaasa la yidhaahdo ay leeyihiin gabayga gabayga dub ha looguna suugaanta dub ha loogu laabto miisaanka ha laga jebiyo xuruufta ha laga jebiyo qaafiyadda ha laga jebiyo way sii dhaafeen waxay yidhahdeen taa sii dhaaf waxaan aaminsannahay gabaygan af carabigan fasiixa ha laga daayo caamiyada ha lagu gabiyo masaaridu tiyada ha ku gabido sham iyo suuriya iyo falastiin iyo qolo kastaa teeda tacaamiyaheeda gaarka ah waa luqadda af soomaaliya oo kale caamiya lagu sheegaya af carabi meelna kama soo gasho kelmad kelmad baa ku jirta af carabi ah fii bacd alaxyaan labada nina carabta ahi ninka xijaaziga ah iyo ninka laga yaabo shaamiga ahi isma fahmayaan hadday ku wada hadlaan kana uu tiisi ku hadla kana uu tiisi ku hadla wuxuu u baahan yahay nin kale oo af carabiga u kala hal celiya aniga nin soomaaliya baan arkay oo la wada yaqaan reer hargeysa imika wuxuu igu yidhi nin sacuudiya iyo nin shaami ah wuxuu igu yidhi ma urduni buu ahaa mise ayaan u kala afceliyey buu yidhi kanistan buu idhaahdaa dabeetna waxaa waan fahmaa af carabigdii waaweynadii caadiga ahayd baan ugu sheegaa ee kana wuu idhaahdaa af carabig baan ugu sheegaa buu yidhi labadii nin waa laba nin oo carbeed nin soomaaliya madow baa dhex taagan ugu kala turjumaya had iyo jeerna waxaa dhahaa gabayga waa wicaau luqa waa luqadda weelkeeda waxyaabaha luqadda lagu ilaaliyo af soomaaliya lama arkeen haddaanu gabay lahayn in cid ma qorto cid lama tixgeliyo lama ilaashado akademiyaad ma leh waxyaabaha ilaaliya waxaa ka mid a suugaanta ayaa ilaalisa had iyo jeer luqadda nimankaas markaa waxay idhaahdeen gabaygii si xorriyad leh oo bilaa qawaaniina oo bilaa qawaacida oo bilaa miisaana ha la ysaga wado laakiin intaasoo keliya kumay ekaysane caamiyahay u soo gudbeen waxay u soo gudbeen inay dhahaan taqaaliidda iyo hiddahan dadku ay leeyihiin diin maaha hala jebiyo wax kan dad kasta waxay leeyihin waxyaaba isaga dhaqana oo waxna ay wanaagsan yihin waxna ay xun yihiin soomaalida waa taqaanaan hiddayo dhaqan bay leeyihin hiddaha dhaqankaasi qal calaamsuaal baa saaran oo diin ahaan bay u khaldan yihiin laakiin badankiisu waa waa xishood iyo sarriigasho iyo kala durugsanaan iyo kala baxsanaan iyo mas-uuliyaadka u qaybsan iyo ee dadku istixgeliye iyo dadku cilaaqaadka ay leeyihiin iyo waxyaabahay dadku isugu imanayaan iyo sida arrimaha loo kala leeyahay waxyaaba noocaas aad u qiimo badan weeyaan waxay idhahaan waxyaabaha kani meeshaa laga saaro maxay u socdaan waxay u socdaan war dadkan nimankii meesha jooga carabta ha dhaqankoodii meeshaa laga saaro dhaqan kale ha la keeno xaggee baa laga keenaya reer galbeedkaa laga keeno beytulqasiidkuna waa kaas beytulqasiidkuna waa kaa nimankaa odayaasha waa lagu qayliyey markiiba waa lagu kacay waxaa ku kacay waa maxay dadkii carabta way ku kaceen sugaanyahanadii baa ku kacay saasoo kale waxaa ku kacay dadkii ahludiinka ahaa dadka qiyamkoodan iyo taqaaliiddooda qaar fara badan oo ka mida waxay sal ku leeyihiin shareecada markii taa la weeraray shareecadiina waa la weeraray dadkii muslimiinta markaa way ku kaceen dagaalo fara badan baa lala galay taas innaka lafteenna waayadan dambe hadalhayn fara badan baa jirta hadalhayn fara badan baa jira dad fara badan oo ka shaqeeya waxyaaba la suugaanta iyo halabuurka iyo gabayga iyo qoraalka iyo qalinka qadiyadaasi hoosa loo eego waxyaaba badan baa laga sheegaya rag fara badan oo arrimahaasi ku lug leh amba ka shaqeeya amba ku shaqaysta rag fara badan oo noocaasa calamusuaal baa saaran wax badan baa laga soo sheegay maxfalle waxyaabaha qaar ay ka yidhahaan baa laga soo sheegay waxyaabahay aaminsan yihin baa laga soo sheegay gabaadkuna waa maxay gabaadkuna waxa waxaa la dhiiri gelinaya hadiya dhaqankii sheekh umal baan dhegeystay habeen dhaweyto wuxuu ka hadlayaa nimankii weydinka arkay halkan soomaali galbeed amba nimankii ogaadeen bahar dhaanta la yidhaahdo cajo badan ayaa loo tumay dhaantadii maxaa la socdaa dhaantadii bahal muusigaa la socdo cajo badan dadkii waxaa loogu sheegay waa la dhaantaynayaa waa la hirweynayaa laakiin waa la tumanaya oo dhaanta iyo iyo muusigan kululxagaas maxaa isdaba dhigay sheikhu markaa wuxuu yidhi ha isugu kaayo muuseyniina noo kala saaro oo muusigana barta noo dhiga dhaantada soomaaligana barta noo dhiga aynu ka wada hadalla markaas dhaantadu ma sax baa mise sax maaha laakiin muusiga iyo naagahan isruxaya iyo qaawanaantan iyo inxilaalkan iyo akhlaaqdaradan halkaa noo dhiga bartaa dhigeeda laakiin dhaantoy maxaa tahay waxna way ka fiicnaan waxna way ka xumaan doonaan waa ra'yi aad u sadiida yacni soomaal xataa iminka waata maxaa anuu heestaa ma dhegaystay dhaantadan dhegaystaa buu ku leeyahy anuu heestaa ma dhegaystay waxaan dhegaystaa dhaantada wuxuu haystaa inaanu hees dhegaysanahayn haddaad dhaanta dhegaysto heestuna waa iska cadi iska dhegayso leanno kana waa muusig kana waa muusig kana midhuu leeyahay laakiin qaabkii dhicitaanka sacabkun baa tan ku badan sacabka iyo iyo islabaroggan baa ku badane waa heestii oo qaab dhaantaa loo loo tumayo laakiin dee meesha wax ka maqanoo heestii la yaqaaneen qaraamida ahayd iyo heesaha jacaylka iyo kuwan dambe dee ma jiraan wadaadkii dee isagoo iska hadlaya warkiisa dhaafe heesaha maxaa loo diidaya ninkaa isago meel lagala hadla ma joogo nimanka xadaasiyiinta ah waxaa ka mid a nin la dhaha maxamed tawfiiq sidqi waa dhintay oo waa hore ayuu ayuu ninkaasi dhintay laakiin saameyn weyn buu yeeshay waxa uu qoray maqaal la dhaha alislaamu huwa alqur'aanu waxdahu islaamku waa qur'aanku keliya islaamku waa qur'aanku keliya wuxuu ka jeeda sunna meesha kuma jiro waa maqaal dheer ninku asar buu ka shaqayn jiray asar buu wax ku bartay laakiin halkay wax ka soo raaceen ninay saaxiib yihiin oo cabdi ibraahim la yidhaahdo ayaa jiray saaxiib aada u dhow yah- ahaayeen laakiin saaxiibkan muxuu ahaa saaxiibka waa nin kristaana oo weliba kristaan mutadayin ah kristaan afka un maahee kristaan mutadayina oo diintiisa ku adag ninkaasi ninkaa wuxuu ka dhaadhiciyey intaanad wax aamin horta waa inaad shakidaa intaanad wax aa- wax aaminin waxaa saa aaminsanaa ninkii nidaam la odhan jiray wuxuu odhan jiray awal waajibin cala almukallafi ashaku shayga koobaad ee qofka mukallaf kaa saaran waa maxay waa inuu shakiyo horta ilahay ma jira mise ma jiro horta ka shaki taayada waad ka soo shaki baxaysaa aa ilaahay wuu jira okay maxaa ku xiga rasuulka rasuulka ilaahay ma soo diray mise ma soo dirin see buu soo diri karaa see wada hadli karaan ee sebe baashu iman karta wax alla waxaas waa arrimo caqliya qur-aanka u kaalay asxaabta u kaalay waxyaabaha kana caqligu keligii maba sugi karaba jiritaanka ilaahay qur-aanka iyo miisaankiisa rasuulka calayh salaatu wasalaam kusoo degitaankiisa risaaladda lafteeda waxyaabahaasi caqligu inuu wax ekaashado mooyaane maba sugi karo marka wuxuu leeyahay qofka mukallafkaya xataa naftiisa waanu ka shakiyaa horta adigu maxaa tahay horta adigu ma adigaa tahay mise wax kalaa tahay ha adigaa tahay uu soo dhaafaya marka isaga adigi baa tahay ha oo maxaad qabanaysaa horta waxaad qabanaysaa miyuu fiicay mise wuu xun yahay waa xun yahay waa wanaagsan yahay wuu soo dhaafaya markaa qofku wuxuu gelaya xayra iyo idraab buu gelaya ninkii luqa alcarabiyu bartay shareecada aad buu u akhriyey ninkaasay saaxiibeen waxay isla waafaqeen inay shakiyaan marka la shakiyo kadib in dib loo nin kastaaba soo dhistay wixiisii ninkii shareecadiisii qur-aankiisii buu soo dhistay wuxuu aaminay oo shakigiisii uu kusoo ku soo afjaray sunnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam ka mid maaha diinta qur'aanka oo keli ah hadalkiisa waxaa ka mid a wa khulaasatu lqowli fii hada almawduuci inana yajibu calayna aliqtisaaru cala kitaabi اllahi tacaala maca isticmaali alcaqli watasaruf hadalka markaan kuu soo ururiyo oo xooxdiisa aan ku siiyo waxa weeyaan waxa waajib inagu ah kitaabka qur-aanka oo keli ah inaan ku ekaysanno inakoo isticmaalana caqligeenna iyo tasarufaadkeenna si kale haddii loo idhaahdo caqliga iyo qiyaaska qiyaasku waa caqligii buu ujeeda yacni marka aayad qur-aan lagu sheego aad wax maqasho aayaddii la doono ku hagaaji xukunkeedii sii aayadda qur-aankaas si adigu aad ka fahanto maasaad mufasiriinta iyo ahlu tafsiirka iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabta ma adigu sidaad ka fahanto intaad soo qaadato waxyaabaha tanaad uga qiyaas qaado sidaa ku soco wa ama sunna buu yidhi وأما السنة فما زاد منها عن الكتاب إن شئنا عملنا بها وإن شئنا تركناه آه. سنة النبي عليه الصلاة والسلام إيه قرآن كسيادة كا وحي ما ركتي aynu ka qaadan karana waynu haddaad doontana waad qaadan kartaa haddaad doontana waad ka tegi kartaa waa nimanka xadaasiyiinta waa nimankan kuu sheegay suugaanta iyo xisaabahaasi ku wareegeysta halay ku dambeeyaan waa halkaas waxaa ka mid ah nin la maxamed alcali xadiiskuu nacay sunadii rasuulka alayh salaatu wasalaam buu nacay xataa qur-aanka lamuu soo hadhin isaga waaa waxaa ku weyn fanka iyo suugaanta waxyaabaa fanka la yidhaahdo de fanka khaliica ayaa ku weyn marka si u dacaadiyey xadiiskii rasuulka calayh salaatu wasalaam sanad buu leeyahay xadaanaa fulan qaala xadaanaa fulan qaala xadaanaa fulan sanad buu sameeyey wuxuu yidhi yani waa dacaayad waa nacaybka uu qaba xadiiska wuxuu yihi xadaanaa sheekh imaam can saalix bni cabdilxay can sayid bin darwiish عن أبيه عن جده قال يأتي على هذه البلاد زمان إذا رأيتم فيها أن الفن أصبح جثة هامدة فلا تلوموه ولا تعذلوا أهله بل لوموا أنفسكم, بل لوموا أنفسكم قالها وهو ينتحب فتغمده الله برحمته وغفر له ذنوبه سند بسمي وحلوحة نور رمي الشيخ إمام شيخ ما تقعنا وممثل مصري اشتهرت بأداء الأدوار الكوميدية وعاد الإمام واتقانان dadku ka qosliya dadka majaajilista weeyaan nin sheekha ma wuxuu ka wariyay aan Saalih ibn Abd al-Hayy Saalih ibn Abd al-Hayy waxa weeyaan waa faris al-ghinaa at-taqlidi waa fanaan misri isaguna waa heesaa misriya waxa uu bela ku qabaa heesihii hore qaraamiga waxa weeyaan al-ghinaa at-taqlidi waa heesaa qaraamiga ah waa sheekh xadiiska laga warinayo can sayid bin darwiish waa mulaxan waa dadka music laxanka saare heesaha heesaa laxanka u sameeya xadiis baa laga warinaya ma garanaysa can abiihi can jaddihi wuxuu leeyahay aabbihii buu ka wariyey isagoo aabihiina awogii buu ka wariyey waa sidii xadiiska u samaynaya xadiisku waa maxay rasuulka ale ma odhan waa ka reebay ee waxa le ninkaasaa wuxuu yidhi ya'tii calaa haadihi albilaadi zamaanun waa xadiis urkutaalo leh dalka kan zamaan baa iman doona idaa ra'aytum fiiha ana alfanna asbaxa jusatan haamida haddaa aragtaan fankii oo naftu ka baxday jusa haamida naftu ay kasii ka gurantay oo bannaan iska yaalla falaa taluumuuhu fanka waxbaa ka sheegina walaa tacdiluu ahlahu fanka ehelkiisana ha canaanina alcadlu waa canaanta ha canaananina dadka ehlu fankaa ee balluumu anfusakum naftiinna canaanta idinkaa bartaa fankii dhigae naftiinna canaanta horta fanka iyo suugaanta nimanka ku shaqaysta ee xarumaa u samaystay meesha ku dambaynaya halkaasoo kale weeye wallahi kaasay sameeyeen markaasa weliba isagu intuu sameeyey lagama soo hoos qaadine jaraa'id buu ku qoray waa maqaal dheer oo nin ihaha maxamed alcali uu jaraa'id ku qoray ee ragga ugu halista badan ee hadda nool waxaa ka mid a ninka turki dakhiil la yidhaahdo waxaa ka mid ah cadnaan ibraahim cadnaan ibraahim dhalintu aad u yaqaanaan waa la dhegeystaa imika xaggeena waa laga dhegeystaa rag fara badan baa duruustiisa iyo waxyaabaha dhegeysta waa faajir kaafira oo ilaahay subxana watacala ka go-ay uu waa hore gaaloobey ereyaduu ku gaaloobay mid ka mid aan kutuso wuxuu ku leey yuujad yuujadu muslimun hal yuujadu muslimun yubarhinu bishaklin qaatic annahu calaa xaq yaa heli karaa car waa kuma ninka muslimka ee ku dhaaranaya in diintiisu ay xaq tahay saasuu ku leeyay ma ku dhaaranaysa adigu muslim baad tahay diintaasi diintii xaq ahayd inay tahay ma ku dhaaranaysa dee haani waan ku dhaaranaya maxaa waa lagu dhaaranaya isagu wuxuu ku leeyahay lama heli karo waxaa dhici karta inaynu khaldanay inaku oo kiristaanku ay sax yihiin waxaa laga yaabaa kiristaanka iyo muslimku inay khaldan yihiin oo yuhuuddu ay saxan tahay lama heli kara adduunka qof odhan kara anigu ma xaqa ku taagan mamnuuc erigaasi ma islaamnimo mase waa gaalnimo min awsaci abwaabihi ayuu diinta uga baxaya wuxuu leeyahay in alyahuudiya wاnnasraaniya alladii laa yaquulu bitasliisi ida kaana muumina biاllaahi walyowmi alaakhir yadkhulu اljanna wahuwa calaa khayr ninka yahuudigaa iyo ninka kiristaankaa ee caqiidada tasriiska la yidhahda aan lahayni jannaduu gelayaa waana ahlu khayr waa yuhuudi buu ku leeyahy waana kiristaanka iminka nool maaha kuwii waaga hore kuwa iminka nool waxyaabahaas iyo waxyaaba fara badan ayaa ayaa ka mid a waxyaabaha ay aaminsan yihiin nimankaa odayaasha ahi yani warka waan idinku dheereeyey waxaan uga jeedaa walaalayaal qadiyaddu qadiyad sahlan maaha qadiyadda sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam taariikh dheer bay soo martay marxaladay soo martay fikirka laftiisii oo dub loo soo qurxiyey baana soo maray hadda ayaa dhallinyaro yaryari ay ku qaldameenoo qaarkood waxaa layga sheegay maalmaha qaar waxaanu akrinay facebooka nin baa ii sheegay wuxuu yidhi isaga iga anagu isaga isma naqaano hataa cayinku igi ma aqaano xaggaasuu ka murmaaba laygu yidhi xaafadahaas wuxuu yidhi markii hore wuxuu ka facebook buu soo akhriyey waxay ku qorqoran yihiinoo qur-aanku waa kan sunnaha laga tuuro waa kan dabeed isagoo madaxa ishaya ayuu soo noqday markaasaa wuxuu yidhi maryahay maanta waxaan soo akhriyay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun xadiiskii rasuulku la diidayay baan soo arkay wuu yaaban yahay wa xuqa lahu inuu yaabo sax bay ahayd ninkii wuxuu ku waarnay waxaas meelahaas lagu qalqalay akhriina iska daa haddana maalin dambe wuu yimi waa ninkii waan soo akhriyo maantana kaas soo geliyey maalin kasta wuu sii akhriyaa maalinba dhibic baa ku dhacda maalin dambe wuxuu waarnay waaban akhriyo nin waxyaabaha uu leeyahay qaarkood waaba macquule waxyaabaha uu leeyahay qaarkood waaba macquule waar macquul maaha me waana wey macquul maahe laakiin wuxuu u baahan yahay in lagala doodo in lagala doodo ayuu u baahan yahay waa in wax loo sheega waa kan waa maalmihii dambe wuxuu yidhi waanu egaarankiioo qaar baa la doodayo isagaaba kaga saxsanba meelaha qaar meelaha qaar isagaaba ku saxsanba aakhir xaagga wuxuu marayaa imika isagu kii wuu ka daran yihi kaasi waabuu sarbeeba wanaqana kuwaas kuu soo akhriyo waxbuu isku adaadiyaayo kulba geed buu fooda soo saaraayo meel buu waxbuu isku daciif laakiin isaga wuxuu taagan yahay imika xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam diin maaha waa aafaadka ay leeyihiin social media waxyaabaa la yidhaahdo qofka hadduu isku sii daayo halkay maraysaa halkaas weeyaan innaka maanta way nala joogaan ilaahay idinkima tamarinayaan mana tamarinayaan oo bee-aad uma saacidayso laakiin waa in qofka muslimkaah uu sii ogaado waxyaabahan inaanay ahayn waxyaaba imika yimi waa in la ogaado inay tahay wax soo taxnaa ilaa xilliga marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnihiisa marka la eego meelaha ugu muhiimsan maxadaadka aan soo sheegay muctasilada khawaarijta rawaafidda mustashriqiinta nimanka xadaasiyiinta la yidhaahdo kuwaasaa u dambeeya xadaasiyiinta iyo qur'aaniyiinta qur'aaniyiinta hadda la sheegayo oo dee saniica ingiliisiya oo ingiriiska uu samaystay hindiya uu ku samaystay oo jihaadkii lala jihaaday dagaalkii lala dagaalamayey lagaga hortegey kuwaasbaa ayaa asal iyo raad u ah meel kale oo ay u dhaafayaan ma jiraan shubha kasta shubha kasta saddeq macquul shubha kasta oo nimankaasi ay leeyihiin waxun bay ka soo qaateen shubhadii u horreysay caqliga ahayd ee nimanka muctasilada ee qayrkood ee ay la yimaadeen aakhir xaaga waxyaabaha ugu muhiimsan ee aaminsan yihin waxaa ka mid a qur-aanku naasikhi masuuq ma laha horta marka hore sunnuhu diin maaha ma kala lahaa qur-aanku takhsiis ma laha waa taqaanaa takhsiiska in si loo sheego dabeetana adilo si wax gaara ku koobaysa ay timaado takhsiiska waxaa iskale suldada haddii aayad caama la arko oo si maarata aayad si guud u hadlaysa wuxuun baa khasisaya ninka xilligaa jooga waa salaadii baa ka mid waa niga kuu sheegay salaadaha ka mid a salaadaha waxaa وأقيموا الصلاة وآتوا وآتوا زكاة الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر يا معنين يا وحيلين بدن كودو يمكا كسو urureen war ninka hadliga haysta loo daayo ninka halka joogu ma xal weydiinay marka inaka odaygeena inuu hagaajinaya qolada kale odaygooda uu hagaajinaya marka waxa laga yaabaa toban inoo takfiiriyiina ah indhaha masalan quraaniyiina ayaa isugu imanaya toban dawladood kala yimi ninka salaad buu tukanaya leano xaakimkiisi baa salaada sanu sheegay ma wada tukanayaan ma wada tukanayaan waxaa ka mid waxyaabay aaminsan yihiin xadiisku shareecada mastarumaha waa saan kuu sheegay waxay aaminsan yihin islaamu diin wa dowla islaamku waa diin iyo dowlad waa sax laakiin sebay u aaminsan yihin waxay aaminsan yihiin islaamku wuxuu yaqaanaa dowlad dimuqraatiya ee waan kuu sheegaya baytulqasiidku waxa weeyaan waxyaabaha ku sheekanaya caqliga sunnada u kaadiya qur-aanku karataa inu haysano wuxuunbuu ku dambaynayaa dadka wuxuun baa hoggaan loogu xidhaya weliba loo qarqarsiyayaa xadaaradda iyo ilbaxnimada reer galbeedka hadday ilbaxnimoba leeyihiin ma lehe bannaan bay taagan yihiin taasumaa dadka loo geenaya waxay aaminsan yihiin islaamku wuxuu yaqaanaa dowlad dimuqraatiya oo shacabku isxukumayo oo shacabku waxa la ysku xukumayo iyo cidda xukumaysaba uu dooranaya sidaasoo kale dadka muslimiinta ah ee dowladda islaamka ee dee mascuumka ayaa xukumaysaa waxaa lagu kala baxayaa maaha kani waa muslin kani waa gaal leanno jizyadii meesha kuma jirto kani waa muslin iyo kani waa gaal iyo ma ahee waxaa lagu xukumaya calaa asaasi almuwaatana maxamed shaxruur kutubtiisa akhri waxaa ka mid ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam macsuum buu ah mise macsuum ma ahayn subxaana allah inanka xaggeenna waxaa ka mid tahay masaa'ilka biyo kama dhibcaanka rasuulku macsuum buu ahaa ma dembaabi jirin waxay aaminsan rasuulku macsuum ma ahayn wuxuu macsuum yahay oo keliya aayadda qur-aankahe loo soo dhiibo rasuulku ma khiyaami jirin laakiin waxyaabaha kale balwadda iyo maaragtay tumashada iyo beenta iyo khalkhalka iyo xumaanta oo dhan dadkaasuu kala mid yahay qul inamaa ana basharu mislukum buu ku leeyahy yuuxaa ilaya basharku waxay sameeyaanba wuu sameyn rasuulku calayhi salaatu wasalaam macsuum maaha afka wey ka weynti cadaalatu saxaaba asxaabtu cuduul maaha waynagii sheegnay marka asxaabta la wareemo ayaa waxay xambaarsan in la wareemaya waynagii taa hore u sheegnay qaarkood baa qur-aanka qaybiyey labay u qaybiyeen waxaan quraanku waa laba qayboodoo qaybi waa jaafun shadiid fiihi alqaswatu walcunfu waa qaara necib bay qaybtaas qur-aanka qayba necibaa jirtayoo waxa weeyaan waa qayb jafaafa oo ad adag oo cunfi iyo itixaan iyo adayg baa ka buuxa waa qur-aanka qaybtiisa makigaa qaybta madanigaana fiihi liinun wadicatun waa waa liin wadiic musaalim bay idhahdeen waa iska nabadgeliya oo sheekooyin baa ku jiro oo qasas baa ku jiro oo nabadgelyaa ku jirto oo waa la iska wada noolaan karayaayo qallafsanaantii qur-aanka makigaa ku jirtay kuma jirto bimacnaa qof jaahila oo af carabiga yaqaana oo sunni nebiga calayhi salaatu wasalaam diiday oo bilaa qawaacida oo bilaa usuula oo kitaabkii qur-aanka intuu saa isu horqabtay yidhi qur-aanka caqliga ku fasiray aan ku qaybqaybinaya ceebaha ka soo baxaya waad garanaysa nimankaasi waay waxaa yacni meel walbaa ka dhacday oo la isku waafaqay diinta ugu weynay haystaan waa diinu tanaaqud waa diinta iska horimaatinka iyo isburinta iyo isjejebinta shayga maanta uu sugayo ku doodaayo masaladaa marka uu ku dooday bartaa uu dhigo masalada labaad masalada labaad wuu burinaya wuu jebinaya leanno qawaacid ma laha dadkuna waxay ku noolaadaan waa qawaacidda qodobka ugu dambeeyaan kusoo gebagabaynaya waxa weeyaan waxaa ka dhashay qur'aaniyiinta fikirkoodii waxaa ka dhashay waxyaaba fara badan baa ka dhashay oo halisa waxyaabaa ka dhashay shan qodob baa ka mid a waxaa ka mid a alxadu min mansilati rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka mansiladiisiiyo hoos loo dhigay rag baa bartan ka barooran jir jir rasuulkii baa lagu saliyi waayey mawliidkii nebigaa la dhigi waayey aabbahay goblan soo fahmaysid runtii waa tan runtii ninka yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam la adeeci maayo oo diintiisu sunnadiisu maaha sharciga ka mid maaha rasuulku tan buu u baahan yahay maanta in laga difaaco waxay wax ka sheegeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam cismadiisa waxay wax ka sheegeen rasuulka in lagu dayanaayo waxay wax ka sheegeen rasuulka daacadiisa calayhi salaatu wasalaam waa mee- meelihii ugu muhiimsanaa qodobka labaad timekanu sheegayna weeyaan asxaabtii rasuulka ridwaanullahi calayhim inay tacniyaan waxaa ka mid a sidaas oo kale a'imatu lmuslimiin bukhaari iyo muslim baa ay ugu sii nicibin marka rasuulka laga yimaado iyo asxaabta waxaa ku soogay bukhaari iyo muslim bukhaari iyo muslim maxay maxay ku doonteen labada kitaabe ugu miisaanka badan ee ugu culus ee muslimiintu ay leeyihiin waa labada sheekh ee axaadiista ku ururiyey labadaasaa kusoo xigay ibnu taymiya kamid raggay diideen waxaa kamid imaamu dahabi iyo imaamu tabari labadaanin labadana maxay ku doorteen imaamu tabari iyo imaamu adahabi raxmat ullaahi calayhima waxay ku doorteen labada kitaabee muctamadka ee taariikhda muslimiintu ay leeyihiin labada kitaaba ugu miisaanka badan bay qoreen waxaa soo raacaa ibnu kasiir raximah llahu tacaala iyaguna waxay idhaahdeen wax allaaliya waxa ay qoreen run may ahayne reer bani umaya ayaa waxoogaa lacaga siiyey halkaasa maraysa hadda imaamu dahabi maba soo gaadhinba reer bani umay maba soo gaadhin xaggaa iskama weydiin waxaa ka mid ah oo qodobka saddexaad ama afraada atashkiiku waliftiraa in diinta islaamka shaki la geliyo shaki in la geliyo mustaaqiyadeedii iyo musalamaadkeedii shaki in la geliyo waxaa ka mid ah qodobka ugu dambeeya haqaafo ajnebiya amba aragtiyo ajnebiya afkaar muslimiintu aanay lahayn iyo caqaa'id muslimiintu aanay lahayn iyo diin muslimiintu aanay lahayn in loo soo waariday oo diin looga dhigo inagaa sheegayno ninka markuu socday socday akhirkii wuxuu yidhi waa dhaqankan iska quba oo meel badhaadhiya barwaaqa u yaallaan soo arko waa reer galbeedkaiyo maraykanka ee kan qaata dowladdii muslimiinta ee la yaqaanay qawaacidda lahayd ee dacaayimta lahayd ee axkaamta shareecada lahayd alaxkaam sultaaniya lahayd intoo bannaanka la dhigay waxaa la leeyahay ee dowlad dimuqraadiya intikhaabaad ku timaada oo gaal laga soo qaatay taasaa diininoo ah afka waxyaabaha qadiyadda ugu muhiimsan ee nimankaasi ay ku taagan yihiin ha ilaawin waa qadiyadda caqliga iyo qadiyadda addacnu fii xamalat ashariica in la dacniyo dadka shareecada xambaarsan labadaa qodob haddii ay nimankaasi ay isla meel dhigtaan habaa'an mansuuran bannaan bay taagan yihin waana labada masale ugu jilicsan lagala doodi karo haddii farciyaad ay kugu wareeriyaan iyo xisaabayaddan qur-aankaa macnee tan kalena macnee xisaabayan too laga yimaado horta qadiyadda caqliga in meel la dhigo qadiyadda marjiciyadda in meel la dhigo oo su-aalaha nimanka odayaasha noocaas la weydiiyo asxaabta ridwaanullaahi calayhim waxaa laga aaminsan yahay laisweydiiyo bibasaata soo qur-aanka ma aaminsanaa qur-aanka yaa yaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey rasuulku ma intu qoray buu inoo soo diray mana cidi ka soo qaadin yaa ka soo qaaday asxaabtii rasuulka ridwaanullahi calayhim asxaabtii rasuulku hadday beenaalayaal yihiin bilay barh ka tageen maxaad ku aaminsatay kitabka qur-aanka haddaad asxaabta rasuulku cuduul may ahayn oo been bay sheegi jireen ma faasiqiin bay ahayen ma fujaar bay ahaayeen rasuulka salawaatu ullahi calayh wasalaam qur-aanka iyaga ka soo qaadee maxaad yeeli qur-aanka maxaad ku sugaysaa inuu qur-aanka ilaahay yahay innanku waxaan ku sugaynaa ilaahay baa soo dejiyey calaa qalbi nebiyihi alamiin nebiyullaahi moxamed qalbigiisu ku soo dejiyey isaguna yaa usoo dhiibay wuxuu u soo dhiibay asxaabtiisii umanada ahayd asxaabtiisii baa siday ahaayeen inoogu soo gudbiyey oo inoo keenay halkee buu soo maray qur-aanku haddaad ka dhex saarto jiilka asxaabta aad tidhaahdo asxaabtaasi cuduul may ahayn oo been bay sheegi jirin oo faasiqiin bay ahaayeen oo fujaar bay ahaayeen oo ballan bay qariyeen qur-aankuu leeyahy waan aaminsanay u badbaadi maayo inahasan kusoo gebagabaynaya kole waqtigii baa dheeraaday mawduuca rag fara badan baa wax ka qoray waxaa ugu horreeyey runtii saan sheegayo ibnu qutayba sheekha la odhan jiray raximah allahu tacaala ayaa kitaabta ugu horreysa wax ka qoray oo shubahaadkooda ka wada jawaabay ibnu taymiya raximah allahu tacala daru tacaarud alcaqli wannaqli buu ka qoray waxaa wax ka qoray imaam siyuudi raximah allahu tacala miftaaxu ljanna kitaab la yidhaahdo oo nimanka sunnaha inkirsanuu ka qoray si fiican waa risaalaad yar oo dhuuban oo naxiifa laakiin aad u faa'iido badan wa akhiiran sheekh maxamed shible raximah xafidahullah hadda ayuu muxaadaro galay dhowaan oo isla mawduucan kaga hadlayo oo runtii shaafiya oo kooban laakiin macnaha qur'aaniyiintu ay leeyihiin sheekhu uu meel iska dhigay nadwo ka dhacday ee nairobi maalmo dhoweyto wiiggii horena had bal malaynayaa inahasan kusoo gebagabaynaya wasali allahuma wasllam wbaaraka calaa sayidina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi waslem